haddii aada is-u-aashay xaqiiqda qadiyadaasi meesha ay marayso waxa weeye sidii aan horeyba u sheegnay dowladda kenya ayaa waxaa laga sugayey in ay kasoo jawaabto dacwadda badda ee anagu aan horey ugu gudbinay dulucdeeda nasiib wanaag dowladda kenya waxay kasoo jawaabtay sideed iyo tobankii bishii februaayo ee sanadkan kadibna dowladda soomaaliyeed ayaa la siiyey inay ayaguna kasoo jawaabaan jawaabta kenya jawaab inay kasoo bixiyaan taas oo loo ballansan yahay inaan ku geyno annaguna jawaabteeda sideed iyo tobanka bisha juun marka oo ah bisha hadda nagu soo fool leh marka kadib ayay dacwaddu haddana kenya ay qaadan doontaa jawaab kale intaa markay dhammaato jawaab isdhaafiska ayaa la muddayn doonaa oo dacwadda dhegeysigeeda maxkamaddu muddayn doontaa waa tahay laakiin warbaahinta kenya wararka laga soo xiganaya waxay sheegayaan in wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi ay sheegtay in soomaaliya ay wadahadal kula jiraan arrintaasi maxaad kala socotaa
arrintaasi annagu haddaan nahay dowladda soomaaliyeed mowqifkeeda waxaa caddeeyey wasiirka arrimaha dibadda axmed cawad oo sheegay inaanay arrintaasi waxba ka jirin wixii intaa ka dambeeya de wixii la raadiyo waa waxa waaye waa waa waa waxaan meesha ku jirin haba yaraatee wax wada hadal ah oo dowladda soomaaliyeed ay kula jirto kenya ayaan rabaa inaanay jirin inaan uxaqiijiyo ummadda soomaaliyeed meel kasta oo ay joogto daafaha caalamka oo dhan iyo dalka gudihiisaba waraysiga ay bixishay wasiirka arrimaha dibadduna ee kenyana waxay un ka hadashay sida ay jecel yihiin ayagu laakiin waxaan u sheegayaa ummadda oon u xaqiijinayaa in aanay jirin haba yaraatee wax wada hadal ah haba yaraate ee wax wada hadal ah oo dowladda soomaaliyeed ay kala gashay dowladda kenya ee qadiyadda khuseysa dacwadda badda mowqifka dowladda soomaaliyeedna waxaa horey u caddeeyay wasiirka arrimaha dibadda aniguna waan ku celinayaa oo waxa weeye inaanu jirin haba yaraatee wax wada hadal ah ee ay socoto brocesskii iyo habkii dacwadda oo ay maxkamaddu wado waxaad sheegtay in wasiirka arrimaha dibadda kenya hadalka ay sheegtay uu yahay mid u dhigan qaabka iyagu wax u rabaan marka ma jirtaa isku day ay isku dayday dowladda kenya in sidaa ay wax u rabaan ay idinka dhaadhiciyaan
wax waa la rabi karaa macnuhu ma aha waxaas waan rabaa ee waad yeeshay ma aha dowladda kenya iyadu rabitaankeedu horeyba doodeeda dacwadda iyo wax walba waxay ahayd in dacwaddan la joojiyo oo wada hadal arrinta lagu furo laakiin wax annaga hadda ay noo soo bandhigeen oo cad dowlad ahaan ah ama ama socdaba ama la wada hadlay ama la aan la wada hadlinba maba jirtaan kule ana caddeynaya ummadda marka taasina waa waxaan waxaan malaynaya inay mawqifkaasi soomaaliyeed uu cad yahay haba yaraatee ma jirto wax wada hadal ah oo dowladda soomaaliyeed ee qadiyadda badda ay ka gashay kamana gelayso dacwaddaasi maxkamad bay taallaa maxkamadaasna mudday leedahay nidaam bay ku socotaa iyada ayaa schedulkeeda iyo timingkeeda iyo waktigeeda wadata dowladda soomaaliyeedna waxaa laga sugayaa sideed iyo tobanka bisha juun inay jawaab geyso taasaana hadda lagu mashquulsan yahay oo qareenadii iyo khubaradii iyo dadkii hawshaasi waday ay ku mashquulsan yihiin diyaar garaynteeda oo ay rabnaa in aan ku gudbino sideed iyo tobanka bishan soo socota ee juun sidaan ka warqabno dacwaddan waxaa maxkamadda geeyey dowladdii hore soomaaliya muxuu yahay iminka marka qorshaha dowladdan ama siyaasadeeda ku aadan dacwaddan ee dowladda iminka talisa siyaasadda dowladdu waa caddahay waana qeexan tahay waxa weeye siyaasadii ay jeexday dowladdii hore oo ah muran badeedka annagiyo dowladda dariska nahay ee walaalaha nahay kenya noo dhexeeya in lagu xaliyo maxkamadda caalamiga ah ee adduunka dowladduna mowqifkaas ayay qabtaa waxaa kaloo u sheegayaa dadka soomaaliyeed meel kasta joogaanba dacwadda tiimkii horey u waday ay sidoodii u wadaan haddii ay tahay looyaradii caalamiga ahaa waa isla ayagii haddii ay tahay khubaradii iyo looyaradii soomaaliyeed iyaduna waa isla ayagii haddii ay tahay dowladda soomaaliyeedna mowqifkeedu waa keedii hore waxaaba yaraatee iska bedelena ma jiro mana filaayo inay iska bedeli doonaan